waxaa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hotaalka oo dhan daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sidai caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay dadka marka qaar ogaa meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay usheegeenba way way israaceen waxaanu aadnay maxaa la yidhahdaa dhinaca albaabka dambe albaabkii dambe baanu jabinay mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in uu qof ka bixi karo waa halal baanu dadka oga bixinay si aan isu buuranin dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh dayr leh oo ku yaala meesha oo caan ah qabuurihii baanu daraf maxaan kuraa isaga jiidnay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aanu usoo dhaqaaqnay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa waxaanu albaab kalaanu nimi albaabka kale markaa waxaa jooga askar yaa dhinac kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka iyo waxa ka dhacay askarti baan uqaylinay albaabkiiba mar kale waan jebinay askarta oo markaana og sidaasaan ku baxnay oo waxaanu waxaanu ku dhamaanay guriga guddoomiyaha sanadka gudoomiyaha aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhamaanay